Askarigan oo lagu magacaabo Xasan Cali Cabdullaahi waxa uu tilmaamay in kolkii horeba uu ka tirsanaa ciidamo lagu jebiyay deegaanka Galgube gobolka Shabeellaha Dhexe. Intaasi kadib ayuu Xuseen diyaarad loogu qaaday islamarkaana laga dejiyay degmada Aadan Yabaal, halkaasna ay ku waajaheen dhibaato ka daran tii hore oo ay naftooda la baxsadeen. Madaxweynaha dowladda federaalk ayuu ku eedeeyay inuu meel cidla uga dhaqaaqay, iska daay inay daryeelka helaan xitaa lunsaday lacag oo ay hay-ado shisheeye ugu talagaleen ciidanka.
konton shan sanaa jiraa geelgub ciidanka soo jabaan ahay dabadeed waanana wareejiyey haddana geelgub soo jabna cadalaana xamaraana geeyey dayaradanaan saaray waxaana ka dejiyey hiiraan aadabaalnaan keena aadabaal tuula ka tirsan isla tuulada aan ku dhashaan aan keena anigoo joogna aadabaa lagu jabay aninkana waa ka baxno ka soo baxaan ilaa ay wasiilaan la soo wareegina hoos waxaan ku imaan dhulkaas halkaana waa imaan ciidanka oo soo waa qaxayeen miidaa laga duubanahay oo soo wareegsaday habeenka oo tartanka ku jiray sidawaa naxaya sidaas igu taageersana maantana meeshaanaan taaganahay inuu garab hoo ay hayaan ka weysa waxba aan hadda aan ka dhaafay heer waxay gaareen hay-addii lacagto uu soo dhiiba aan halana ka luudsado tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii weynaa ee ka dhacay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa sii kordhaya maalinba maalinta xigta askarta dowladda federaalk ee ka firxanaya furimaha hore iyo kuwa la kulmaya dayaca aysan jirin cid ku daryeelaysa wuxuuna dayacaasi si daran ugu dhex muuqda ciidanka dowladda federaalk ee ku sugan gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan duleedka degmada cadale oo ay isku weheliyaan dhaxanta habeenkii iyo dharaarta kuleelkeeda